إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhintay weerar qorshaysan oo lala beegsaday isbaaro ciidamadaasi u tiilay deegaanka gofguduud buurey ee hoostagta degmada baydhabo dagaallo culus ayaa lagu qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin gobolada shabeellaha hoose sarkaal miina baara ah ayaa ku dhintay qarax mujaahidiintu maanta ay ka fuliyeen deegaanka waniin leh ee duleedka degmada ceeldheer mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka somalilan ayaa dowlad taag daran ku tilmaamay dowladda u hogaamiye xasan sheekh oo uu sheegay inay ku soo hartay sawir iyo saxiix dad aad u badan ayaa ku dhintay kadib markii ay dalka koonfur afrika kula soo duntay goob macdinta ka qodayeen xisbiga mucaaradka dalka kenya ayaa sheegay inay xilka ka qaadeen gudoomiyii ku-xigeenka xisbiga oo ka tirsan golaha baarlamaanka kenya xildhibaan hore ayaa sheegay in maamulka yuhuudda uu xiriir wanaagsan la leeyahay maamulka la baxay somalilan isagoo sheegay in damacoodu yahay magaalada zaylac آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkii oo fidsan askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe warkaani iyo warar kale oo ku aadan haashim ayaa soo jeedinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah waxa ay ka fuliyeen gobolada shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo baay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duleedka deegaanka buurane ee degmada mahadaay waxa ay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa loogu yeero danab ee ay tababaratay dowladda maraykanka ciidamadan ayaa qarax lala eegtay waxaa ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii qarxa lala eegtay ayaa halkaa ku naf waayey halka sidoo kalena ay lix kale ku dhaawacmeen gaari nooho ah ayaa halkaa looga gubay sidoo kale askarta ah ay tababaratay dowladda maraykanka dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qorshaysan waxa ay ku qaadeen isbaara u tiilay askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan ayaa isbaarada dhigtay deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo weerar uu khasaare ka soo gaaray ayaana kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba askari oo ka mid ahaa kuwii isbaarada u taalay ayaa halkaa lagu dilay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dambeeyey weerarka waxay dagaalka ku furteen laba qori oo ah nuuca aki fordysevenka ah iyo boosashkooda isla gobolka baay rag ka tirsan guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday ciidamo ku rondaynaya gudaha degmada buurhakaba waxaana jira khasaare kala duwan oo ka soo gaaray qaraxaas dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xerada ah ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ah ay ku leeyihiin garoonka degmada baraawe iyo sidoo kale saldhigga ah askarta ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ah ay ka samaysteen deegaanka ambareeso ee asna dhaca duleedka magaalada baraawe sarkaal miinabaare ahaa ayaa ku dhintay qarax mujaahidiintu maanta ka fuliyeen deegaanka waninle ee duleedka degmada ceeldheer guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta qarax ka fuliyeen deegaanka waninle ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galguduud qaraxaasi ayaa waxaa lala egtay ciidamada dowladda federaalka intii la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhintay sarkaal miinabaare ahaa oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka somalilan ayaa dowlad taag daran ku tilmaamay dowladda uu hogaamiye xasan sheekh oo uu sheegay inay ku soo hartay sawir iyo saxiix farxan cali cabdulaahi ayaa warkaasi faahfaahinaya xildhibaan guruuje oo ka mid ah baarlamaanka maamulka la baxay somalilan ayaa dowladda federaalka ku tilmaamay inaysan awoodin sugidda amnigeeda isagoo intaa ku daray inay tahay dowladda saxiixa iyo sawirka oo aanay ka talin meel ka baxsan garoonka diyaaradaha ee muqdisho
ee siddeed iyo tobanka sannadood beesha caalamku ilaaliso ee ciidamada ajanabiga waardiyeeyaan ee aan dadka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe isku madhinaya ee tufada madaxweynaha aan kala celin karaynin sidii axmed madoobe gacanta ugaga dhacday iyagu dib u hadal hayo lama arag marka anugu waxaan odhan lahaa nimankaa muqdisho ee dowladdaa sabaynaysa ee iska dee sawir iyo saxiix baa la yidhaha dowladda gebigeedaba anugu magacaan u bixiyeyo saxiix yaroo ay warqad saxiixaan iyo sawir ay galaan mooye macno kala dowladnimo ku jiraa ma jiro
wuxuu sidoo kale xabsi ugu hanjabay madaxweynaha maamulka isku magacaabay e c c khaatumo ninka lagu magacaabo cabdilqaadir firdhiye isagoo sheegay in horaanba uu ku xirnaan jiray xabsiga hargeysa haddana ay muuqato inuu u xiisay xabsigaas sida uu hadalka u dhigay waxaan maqlayay nin firdhiya la yidhaahdo oo hanjabayo oo le ceergaa baynu u guuraynaa ninkaa firdhiya waxaan leeyahay nin yahowen gidaaraduba way u yeedhaan dadkaoo haddii qofku beri xidhnaan jiray meeshuu ku xidhnaan jiray wuu soo dultaawn markaa ninkan firdhiye jeekhan hargeysaa horta laga sii daayey oo uu ku xidhnaan jiray raggii wuu kaga tegaayay saaxiibka ahaayeenna rag weli ku jira baa jira markaa firdhiya waxaan odhan la firdhiya waad ka fadhiisan waaye qaylaa lagaa soo taagaya hanjabaad meel kale kuma socoto jeelkii hargeysaa kuu yeedhaya waxaan ku odhan aniyo gogoshaadana iska soo xulxulo jeelkii waa kuu diyaar dadkana ha galaafane hadalka xildhibaankan ayaa imaanaya iyadoo maalmo ka hor firdhiye uu iclaamiyey weeraro ka dhan ah maamulka la baxay somalilan uguna hanjabay inuu dagaal kula wareegi doono magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag maamulka isku magacaabay somalilan ayaa tan iyo markay ku dhawaaqeen inay ka go'een soomaaliya bishii mey sannadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ilaa iyo iminka ayaa waxaa sii xoogaysanayay khilaafka siyaasadeed oo soo taagnaa tan iyo xilligaasi dad aad u badan ayaa ku dhintay kadib markii ay dalka koonfur afrika kula soo duuntay goob ay macdanta ka qodayeen sida warkaani uu ku faahfaahinayo cali aadan xasan wararka ka imaanaya dalkan koonfur afrika ayaa ku waramaya in ugu yaraan boqol ruux ay ku dhinteen goob macdinta laga qodo oo la duntay qolo macdanqodayaal ah oo ka howlgala gudaha dalkaasi afhayeen u hadlay macdanqodayaasha ayaa sheegay in ugu yaraan boqol rag ah ay ku dhinteen halka loo yaqaano miinada oo ku taalla waqooyi galbeed ee dalkaasi afhayeenka ayaa tilmaamay in dadkaas looga shakisan yahay inay u dhinteen gaajo ama fuuqbax wuxuuna xusay in la helay meydadka siddeed iyo toban ruux oo godka hoostiisa laga soo saaray dadkan dhintay ayaa muddo bil ah waxay ku xanibnaayeen godka hoostiisa iyadoona ay socdeen dadaallo lagu soo badbaadinayay balse ugu dambeyn la xaqiijiyey geeridooda waxaana suuragal ah in tirada dhimashada ay intaasi ka badato maadaama ay jiraan dad weli la la-yahay halka kuwo kaloo yarna ay ka badbaadeen xisbiga mucaaradka kenya ayaa sheegay inay xilka ka qaadeen guddoomiye ku-xigeenkii xisbigaasi oo ka tirsan golaha baarlamaanka kenya tafaasiil ku aadan warkaasi waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar jeylaani xisbiga mucaaradka dalka kenya ee magaciisa loo soo gaabiyo w d b ayaa sheegay in faarax macalin oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya ay ka qaadeen xilkii guddoomiye ku-xigeen ee uu xisbiga ka hayay war ka soo baxay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka dalka kenya ayaa lagu sheegay in faarax macalin uu ku tuntay dastuurka dalka kenya sidaasi darteedna uu xisbiga go-aan ku qaatay in faarax macalin laga xayoobiyo xubinnimada xisbiga siyaasiga faarax macalin oo kasoo jeeda soomaalida ay gumaysato kenya ee ku nool dhulka n f d ayaa ka mid ah siyaasiyiinta caanka ah ee jeediya hadallo uu kaga faalloonayo siyaasadda dalka kenya iyo soomaaliya dowladda kenya ayaa sidan oo kale waxay marar badan casilaad ku samaysay mas-uuliyiin iyada daacad u ah kuwaasoo badankooda ku eedeysay sidaba hadda dhacday in ay ku tunteen waxa loogu yeero dastuurka iyo musuq baahsan oo ay ku dhaqaaqeen warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda tan alfurqaan ugu dambayntii xildhibaan hore ayaa sheegay in maamulka yuhuudda uu xiriir wanaagsan la leeyahay maamulka la baxay somalilan isagoo sheegay in damacoodu uu yahay magaalada zaylac waxaa ka waramaya warkani maxamed qaasim cali maxamed axmed oo ah xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maamulka yuhuudda uu xiriir wanaagsan la leeyahay maamulka la baxay somalilan cali ayaa xaqiijiyey inuu jiro xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya maamulka la baxay somalilan iyo yahuudda taas oo maalmihii lasoo dhaafay lagu xusay warbixinno kala duwan waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ay tahay mid taag daran xasan sheekhna uusan shisheeyaha sii karin baddaas yahuuddana ay had iyo goor ku taami jireen magaalada zaylac zaylac waxay ku taallaa baxar al axmar baddaas ee jabuutiyaanka waa u istiraatiiji eriteryaanka waa u istiraatiiji soomaalida waa u istiraatiiji yemaniyiinta waa u istiraatiiji sacuudiga waa u istiraatiiji ee ku soo korodhaa waa cid doonaysa badda cas waxaana had iyo goor ku taami jiray nimanka yuhuudda ciday doonaan haw soo mareen laakiin magaaladu waa magaalo noocaa ah xasan sheikh waa bixiyey sayla oo wuu saxeexay qof aan ka akhrisanayaa ma jirto soomaaliya way itaal daran tahay baxral axmarna waa lala wadaagaa tiryaankaa diidan jabuutiyaankaa diidan yemaniyiintaa diidan sacuudiyiintaa diidan masaaridaa diidan war waxba ma bixin karo isaguna ma bixin karo mid ka horreeyena ma bixin karo mid ka dambeeyaana ma bixin karo horta sayrac waa taa dowladaha shisheeye ee caalamka ayaa isu tafaxiitay say ula wareegi lahaayeen badda soomaaliya iyagoo horay u xaalufiyey khayraadkii badda dhex ceegaagay tana ayaa kusoo aadaysa iyadoo mar dhow uun xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka itoobiya u saxiixay badda soomaaliya tallaabadaasoo dad badan la yaabeen markii badda soomaaliya u saxiixay itoobiyaanka isagoo horay ugu hadaaqay dadkana u sheegayay inay u ogoleyn itoobiya qaadashada badda dadka soomaaliyeed warkii alfurqaan xilligan waa naga intaa